bismillaah maanta oo ay taariikhdu tahay shan iyo labaatanka bishii labaad laba kun lix iyo toban maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay mar labaad u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale ah kow cabdirasaaq maxamed barrow caddow siddeed iyo labaatan jir ah ina zaynab maxamed maxamuud ku dhashay xamar labo xasan nuur cali faarax soddon iyo toddoba jir ah ina faadumo xasan ku dhashay xamar saddex macalin maxamed abuukar cali afartan iyo laba jir ah ina faadumo cabdulle ku dhashay shabeellada dhexe afar macalin maxamed sheekh yuusuf wardheere konton iyo lix jir ah ina owliyo sheekh xasan ku dhashay mudug shan muxudiin cismaan maxamed cawaale labaiyo labaatan jir ah ina nasro xaaji shidane ku dhashay xamar lix cali xasan aadan tooni afartan jir ah ina roobla jilow ku dhashay etoobiya kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in ay ka wada tirsan yihiin ururka al-shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada uuna amiir u yahay eedaysanaha afaraad isla markaana afarta eedaysane ee ugu horreeya ay mas-uul ka ahaayeen qarixii lagu xidhay gaariga marxuumad ekis weriye hindiyo xaaji maxamed khayre kaas oo ay u geeriyoota taariikhdu markay ahayd saddexdii bishii laba-iyo tobanaad laba kun shan iyo toban waxaa si gaar ah loogu eedaynayaa cabdirasaaq maxamed barrow inuu asaga gacantiisa kula xidhay qaraxa eedaysanayaasha shanaad iyo lixaad waxaa iyagana si gaar ah loogu eedaynayaa in ay shabaabka u qaabilsanaayeen dabagalka sahanka dadka la qorsheynayo in gawaarida qaraxa loogu xidho markay aragtay maxkamadda eeddii uu soo gudbiyey xeeriyaalinta ciidamada qalabka sida oo ku xusnayd aayadda boqol toddobaatan iyo siddeed suuratulbaqara iyo qodobada afar boqol soddon iyo afar laba boqol labaatan iyo kow toddobaatan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka koowaad iyo kan sagaal iyo tobanaad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay maxkamadda qiraalka eedaysane cabdirasaaq maxamed barrow caddow uu ka hor caddeeyey garsoorka inuu asaga gacantiisa ku xidhay kula xidhay gaariga marxuumad ekis weriye hindiye xaaji maxamed khayre isla markaana uu qaraxa ay qaraxa u geeriyootay marxuumadda markay aragtay maxkamadda qiraalada eedaysanayaasha kale ah xasan nuur cali faarax macalin maxamed abuukar cali macalin maxamed sheekh yuusuf wardheere cali xasan aadan tooni in ay shabaabka u qaabilsanaayeen faafinta afkaartooda kana shaqayn jireen dugsiyo shabaabku shabaabku leeyahay oo lagu faafiyo afkaartooda markay dhagaysatay maxkamadda markhaatiyaasha la hor keenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor caddeeyeen in cabdirasaaq maxamed barrow caddow oo ay hore uga shakisnaayeen ay weydiiyeen cidda ku xirtay qaraxa gaariga marxuumad hindiya uuna u sheegay inuu asaga ku xidhay gacanna ay ku siiyeen eedaysanayaasha kale ah xasan nuur cali faarax macalin maxamed abuukar cali macalin maxamed sheekh yuusuf wardheere sidoo kale maraggu waxay sheegeen in eedaysane muxudiin cismaan maxamed cawaale uu ay shabaabku u yaqaanaan magaca ah cali jimcaale uu wardoon iyo sahan u ahaa cabdirasaaq maxamed barrow markay aragtay maxkamadda dembi muujinta ah warqadda caddeynta dhimashada marxuumad hindiye xaaji maxamed iyo dukumiintiyada caddaynaya in ay fariin isdhaafsadeen marxuumadda iyo cabdirasaaq maxamed barrow wax yar ka hor inta uuna gaariga la qarxin markay dhagaysatay maxkamadda doodii qareenka oo ahayd in si taxadir ah ay u fiiriso maxkamadda caddaymaha la hor keenay sidaas darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in ay eedaysanayaashu ay yihiin kuwo galay dembiyada lagu soo kala oogay waxayna ku kala xukuntay kow dembiile shabaab gacanku dhiigle cabdirasaaq maxamed barrow dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumad ekis weriye hindiye xaaji maxamed khayre labo sidoo kale maxkamaddu waxay ku xukuntay xasan nuur cali faarax macalin maxamed abuukar cali iyo macalin maxamed sheekh yuusuf wardheere waxay ku wada xukuntay xabsi daa'im muxudiin cismaan maxamed cawaale iyo cali xasan aadan tooni waxay ku wada xukuntay min shan sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabilaahi towfiiq